أمطري حبا وطهرا يا سما واملئي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا أمطري حبا وطهرا يا سما واملئي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybtii koob iyo tobnaad ee barnaamijka badqabka cuntada oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا
badqabkeenna cuntada oo hagaagahi waxay ku xiran tahay inaan ogaanno kana hortagno hagardaamooyinka hay-adaha shisheeye sida ay sheegayaan aqoon-yahanada soomaaliyeed dowladaha reer galbeedka iyo kuwa nagu xeeran oo ay itoobiya iyo kenya ka mid yihiin ma oggola inay dalka ka shaqayso hay-ad ka socota waddamada muslimiinta iyadoo aan ognahay in horraantii sagaashameeyadii dalka laga eriyey hay-adihii islaamiga ahaa ee bulshada siin jiray timirta iyo cuntooyinka nacfiga leh ujeeddaduna waxay ahayd sidii ummaddan looga dhigi lahaa addoommo dullaysan oo qaxooti ahi xalqadii hore waxay si bilow ah u soo bandhigtay dagaalka ay hay-adaha reer galbeedku ku hayaan dalkeenna qaybtanna waxay ka warramaysaa qisooyin la yaab leh oo la xidhiira dhagaraha xeesha dheer ee ay ummaddeenna u maleegaan maadaama xooluhu ka mid yihiin khayraadka looga badbaado abaaraha iyo colaadaha waxay hay-aduhu juhdi ballaaran ku bixiyeen sidii ay cudurro ugu beeri lahaayeen iyaga oo hadafkooda koowaad ka dhiganayay koonfurta oo ah halka ugu soo saarka badan webiyaduna maraan nabadoon cabdulaahi ansaari oo xog badan ka haya hay-adaha iyo dhibaatadii ay geysteen ayaa waxa uu shaaca ka qaaday qiso layaab leh oo ka dhacday gedo kuna tusaysa halka ay gaarsiisan tahay cadaawaddooda saddex qisaan ogahay midda u horraysa waa gindiga ma jirin gol iyo gindi wax la yidhaah xilli baa jiray qaniinka uu kaco kaneecada iyo baalka iyo xilli uu kacaa jiray xilligaas xoolaha way ka carari jireen webiga iyo meelaha gosha iyo way ka fogaan jireen sida haddaba jirto xilliga kalena jilaalka markuu galo dabayshu ku dhufatana bahalkaas wuu dhiman jira wax qaniin ah kama jiri jirin webiga labadiisa dhinac bayna xooluhu daaqi jireen gindigaas jarmal baa keenay hay-ad jarmal aha keentay booyadaa la keenay gosha iyo gindiga la yidhaaho baabuur yaryar bay wadan jireen webigaanay dhex wareegi jireen oo goshaanay mari jireen oo habeena gosha dhexdeeda baryi jireen ayagoo weliba naaga soomaaliya ee niman soomaaliya ay la socdaan gindi markaasaa noogu horraysay qisada labaad waxaa la xasuustaa kaldambeed kasta ama mar kasta oy sanadu soo dhowdahay waxaa ka dilaaci jiray kalooraa ka dilaaci jiray dhulkoo dhan webiyada gaar ahaan waagii dambe waxaaba loo bixiya shuban biyood wixii ayaga ahaa waxaan hubaa oon ogaano oon xaqiijinno inay hay-adaha wadeen bidaliil dee maalinka hay-ad dabargooyaa u dambaysayba yaa arkay shuban shuban biyood yaa arkay iyo iyo kaloora midna oo micnaha waxaad ula jeedaa dhulka ay mujaahidiintu ka taliyaan markii hay-adaha laga joojiyey laga cayriyey baan ugu jeedaa mujaahidiintu markay ka saareen hay-adaha dhulka ay ka taliyaan maalinkaasaa shuban biyood u dambaysay iyo kaloore taasna waa qiso kale oo aan hubsannay qisada saddexaad waxa weeye laba wiil oo yaryar buu nin gaal ahaa yimid wuxuu yidhi waxaan rabaa xoolaha inaan u sahmiyo dhulka ay daaqaan cimiladiisa inaan ogaadaan rabaa ilaa waxay cunaan inuu helu rabaaye annagu marka waa uun dad waxaan nahay inkaaru ku dhacday maana dhihin waxba noo sahmin maysid orad iska tage qaarkii yidhi nimayow ninkan waxba hadyaana dhulka u dirin qaarkii yidhi in la dilaaba lagu sigta soo maa laba wiiloo yaryar buu ninkii kaxaystay waa la ogolaaday waa yaha la yidhi kac meeshaad rabto sirfayn soo gal wuu soo wareegay wuu soo wareegay dhul daaqsin fiican lahoo haddaba xooluhu ay daaqaan buu yimid wuu tegey wiilashii laba wiil baa la socotay xoogaa wax yaroo shaahu siiyey waxuu yidhi shan iyo labaatan beri kadib bay shan iyo toban beri maaqaan waxay ahayd wuu yimid markuu yimid labadii wiil buu qaatay labadii wiil markuu qaatay si usii socday wuxuu wataa dhowr bokis oo bokisyo ahoo sajal uhuu wataa godkiibuu ku riday xabaaluu yidhi waa la xabaalay waa laga soo tegay haddaba shan iyo labaatan maalmood kadib ah ayuu ninkii goobta ku soo laabtay markaasi kadib maxaa shaqo ah oo la qabtay shan iyo labaatan beri kabacdi markii la joogo yuu labadii wiil mid ka mida soo wata labadoodii ma soo wadin mid buu soo wata labadii wiil wiilkii si usoo socday warkuu meeshii agteeda taagan yahay iyo intuu gaariga ka degay biir gaariga la joog weelkii wuxuu yidhi gaarigii baan ku haruu yidhi la joog buu yidhi buu yidhi gaariga ku har aniga darawalkiiba gaarigaan ku harnuu yidhi cabbaar markaan meeshii fadhinay yaan intaan soo dugdugdug idhi baan agtiisa dambe soo istaagoyna saa u fiiriy godkii buu qoduu yidhi godkii markuu qoday wax urkooda aan meeshii aan joognay aan la joogi weynay yaaba bannaanka yimid buu yidhi godkiiba waa soo foocaba macnaha godkii awal waan fogaynay markiiba waa gaalkii intuu farxay oo madaxa garaangiriyo saa yidhi yuu ciiddi ku celiyuu yidhi waan ka soo kacnuu yidhi annaga waa nala soo qaado magaaladii markaan imid gaalki wuxuu yidhi buu yidhi waan baxahayaa shan iyo toban beri kadib waan soo noqonaya aniga laba wiiloo kaleaan kaxaystay wuu waday meeshii baa la tegay agtoodii markii meeshii agteedii markii la joogo eeriyadii oo dhan ur baa horta qabsaday geedihii u dhowaan oo dhanna waa ureen caleentina waa ka dhacda meeshii ayada ahaydna nooc kasta oo bahal ah oo shilin iyo wax un la garan waayey laba iyo toban nooc oo bahal ahaa meeshii socotuu yidhi oo shilin u badan marka waxay u eg tahay guxaanta shilinta in meesha uu ku beero halkaa inuu ku beeray wuxuuba meelaha xooluhu daaqaan u raadin hayeybo sidaasay ahayd waxaa laga dhaxlay sanadkii asaga ahaa eriyadii ayada ahayd laba boqol oo haraad waa ku dhimata hasha say geedka u daaqaysa hal mar aguugaysaa taariikhdaasi waxaan filahayaa inay ahayd labadii kun iyo labadii ama labadii kun iyo kowdii taqriiban waa la yaqaanaa meesha hadda odayaasha gadoo dhan way sheegay haddii la weydiiyo Wa- raashinka khaldan iyo daawada khaldan iyo mabda'a khaldan iyo manhajka khaldan iyo akhlaaqda khaldan iyo waxaas lagamaba hadlaya iyaku waa waa xero beeleen laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda ay ummadda dhaqankeeda inay ku baabiyaan ay ku talagaleen taasaa ka mid wuxuu u muuqday olole garba siman ah oo ay gobol walbaahi si gaara ugu qorsheeyeen waxyeellada ay geysanayeenna way kala duween oo caynbacayn ah ayay ka dhigeen si aan loo fahmin sidaa darteed deegaan walbaahi waxay u dejiyeen istaraatiijiyad gaar ahi baayi iyo bakool markaan eegno sidee bay uga shaqo galeen dhanka xoolaha waxaan su-aashaasi hordhignay shaacirul islaam xoolihii oo caafimaad qaba ayaa loo yimid waxaa la yidhi xoolaha cudurrada ku dhaca ha la diiwaangeliyo cuduradii dadkii xoolaha dhaqanaya cudurrada way yaqaanaan cuduradii baa la diiwaangeliyey kadib way qaadeen waxaa la keenay laba hay-adood oo midna bees la yidhahdo midna koobiye la yidhahdo dhiig bay ka qaadeen kadib waxaa la keenay tallaal garab gooyi waa laga tallaalayaa shiifowgii abeebkii sangaduudkii maxogooygii wixii magacyadii aan u qornay ba waxay leeyihiin kan tallaalkaas waay kan sidaas waay kan geel waay kan cari waay waxaasaa la keenay wixii markii lagu tallaalay xoolihii carigii waxaa ku dhacay wax dubfadag la yidhahdo iyo diifdheer waxa la yidhahdo iyo cudurro aan aqooninba markii hore kuwii aan dhaqaanin ma ogiye kuwo kalaa ku dhacay neefka cariga dubka fadag fadag fadag siinaya oo seenta saas u raacay qafrag waa dhacaya lo-dii waxaa ku dhacay foofiya masoohooye wax la yidhahdo neefka xaraduu soo galay waa la soo lisay waa laga seexday isagoo caafimaad qaba subxii waxaa la soo toosay isagoo bakti ah weligeen wax aan aqoon jirnay hay-adahaas tallaalkaas ka hor waxaan aqoon jirnay ma ah geeli oo kale waxaa ku dhacay waxa la yidhaahdo koriko maalado neefka isagoo geedka saa ugu taagan ruugahaya ayuu nabar lagu soo dhufanaya waa soo furyadaya xaguu ku dhacaya qafaraq nafta waa ka baxday marka aad saa tiraahdo madaxii soo qabatay waa ka baxdayba intaas oo dhan waxaa waaye waxyaabaha dhibaatooyinka hay-adaha ay keenaan jubbooyinka ka hor inta aan laga eryin hay-adaha waxay aad ugu faafiyeen shillinta iyo cayayaanka xoolaha cuna waxaana la yaab leh qaabkii ay shaqadaasi u qaban jireen waa maxamed jimcale ee waxa weeye hadda waxaan joognay annaga nin ilaadankiisa hay-ad u shaqaynaya in loo diray gosha iyo gendiga gendiga soo aruuri la yidhi tarmuusyo loo keenay tarmuusyadii uu ku aruuriyey tarmuusyadii marka asagoo ku aruurinaya waa la weydiiyey maxaa jira la yidhi waxaan maxay tahay waana loo diro uu yidhi soo aruuriyaa la yidhi markii dambena waa la qaaday waxaa la geeyey ilaa arabow ilaa dhulka ilaadankiisa diinsoor dhulkaas geela iyo xoolo ku dhaqmanaa lagu firdhiyey oo aan beerba lahayn ayaa lagu fadhiyey marka geelii goshii ayuu ilaadankiisa geelii goshii halkii halkaasuu gosha kala qaaday waa ayuu marka cidda u diraysa ninka u daraysaa hay-ad wey isaguna nin hunguri uun ka maqan yaho shaqaalaha hunguri raadinayu ahaa sidii la amray buuna yeelay nabadoon cali cabdikariin waxa uu u soo joogay saakow oo laga ururinayo shillinta meeshii laga aroorin jiray aan joogay annaga dadkii aroorin jiray baan aqaanay oo orada bolos garaashka balborgaraam ahaan jiray waan saaxiibnah oo hadda xamaraas ku dhintay xamar u dambeey intay ka qaadeen af madow ka koray geeyeen maxaad u yeelayseen baan ihi marka waa qaadayne calaamadaa lagu rinjee lagu dhigaa hasiri gindigii baa uga hoyaa meeshii la geynaa waa laga soo tegaa saddex bilood markii la jooga lagu noqonaa bacalkaa meeshii la dhigaa in siyaaday ee wax dhalay in kii la asya intaasaan baaraynaa siri marka ujeeddadu waxay tahay inuu xoolaha cuno xoolaha cun cuno gendiga muxuu yahay dad badan baa laga yaabaa inaysan fahamsanayn gindi waa bahal sida ticsigan oo kaleeta waay wati isaga annaga waa weyn leeyahay maxaa sameeya sunaas wataa xoolaha qasqaniin lo ha ahaado geel ha ahaado ari ha ahaado dameer ha ahaado wixii nafleyba ah oo bani aadam baan ahayn oo isaga dur suntiisa ziyaada ah warshidaa subsa warshadiisa ku shaqaynaysa haddii aan hoolay gando ku dheh goshii gantiga loo bixin nimanka goshii gantiga la dhihi jiray waana hay-ad hay-ad waay haa dhul aan weligeed aan gandi lagu aqoonin baa laga duryahaya dalkan hadda aan joogno kasoo qabo baar dheer markii lasoo dhaafo meel aan mansuur la yidhahdo asgandi ku ekaan jir dhulkaas kaga gandi lagama aqoonin adduunkii hore intan waxaas ku ekaay meeshii la yidhaahdo eh, jamaamaas ku ekaay jamaamaka xaggana gandi ma jirin marka meel walba ayay meel walba hadda soomaaliya ilaa gees raas say raas kambodi waa la geey hay-adda al ixsaan oo taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay samaysaa ololayaal ay kula tacaalayso cuduradii ay beereen hay-adaha reer galbeedka iyada oo daweysa xoolaha dhowr gobol oo ay shaqo ka waday oo aan booqanay ayaa waxay kula tacaashay tobannaan kun oo xoolo ah xoololeyda iyo odayaasha dhaqankuna waxay ahaayeen kuwo aad ugu faraxsanaa waxqabadkan ibraahim barhaane lii dhahaa geel baa la ii daaweeyey saad u aragtaan hawshaa gargaarkan eh, laydin fidiyo xoolihii laydinkugu daway waan jecelnahay waan ku faraxsannahay
kadib markii uu bilowday kobaca dhanka xoolaha ah waxay hay-adaha reer galbeedku bilaabeen inay dhagarahooda ka sii wadaan meelaha ay baaqiga ku yihiin qorshahanna waxaa ku soo biirtay dowladda turkiga oo iyadu si gaara u beegsanaysa lo'da dhadiga ah si ay caanaha uga yaraadaan suuqyada islamarkaana ay iyadu ugu iibsamaan caanabooraha tobanaanka nooc ah ee ay keentay nabadoon cali wuxuu isaga oo jooga magaalada muqdisho uu indhihiisa ku arkay qisada soo socota hadda sanad hor qoladan turkiga laleeyahay markaa imaadeen xamaran joogi aniga toddoba maalmood waxay qaleen boqol toban iyo toddoba neef ay ku qaleen haradaas oo lo ah oo weli qaalmo wegle ah ujeeddada maxay tahay Dad ma tahay, waxaa in laga erab tira soomaaliya danta ay keenahay soomaaliya ha ha ku hoos imaatay leewa innaga xagga diinta waa nagala isticmaalsanhaya xagga dhaqanka waa nagala isticmaalsamahaya hoolyaa nagala isticmaalsamahaya beerihii baa noo soo jeeda beerihii baa ibar laga dhigahaya marka aniga waxaan nahays wax ilaahay loo sheeg leewa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aanka kariimka ah inoogu sheegay inaysan marnaba gaaladu ka suulayn inay la dagaalamaan muslimiinta kana gaabinayn fasaadkooda iyo dhibaatayntooda sidaasi darteed mar haddii la fahmayo qorshahoodii la dagaalanka beeraha iyo xoolaha dhulka intiisa badanna laga mamnuucay waxay bilaabeen oo ay hadda wadaan olole cusub oo dadka waxsoo saarka ku jira lagu siinayo lacag kaash ah oo telefoonada ugu soo dhacaysa balse shuruudda ku xiran ay tahay in la iska dhaafo tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha meelaha ay ka hirgeliyeen waxaa ka mid ah gobollada dhexe sida uu inoo sheegay nabadoon quuri annaga ee gobollada aan joogno horta inta badan nolosha ee binu-aadmigu waxay ku tiirsan tahay xoolaha beeruhu ma u badna beere yaryaroo roobabka ku baxoo digirba ha la yiraa iyo masage yar iyo qara iyo wax sidaasi ka baxaan ayaa maaragtay gobolladaas u badan qof walba dhibkuuna wuxuu ugu tagaa inta asaga wax soo saarkiisu la egyahay waxaad u malay kartaa berigii hore dadka gobolladaas joogaahi beerahaas way qoda jireen way fala jireen roobkaasay alle ku baryi jireen ee, waxay lahaayeen geeda jimcaadyo ay sadaqada iyo ku baxshaan ayagoo beeraha u alla baryaaya roobkaa markay helaan beerta waa ka faa'iidaysan jireen waxaa raashinka lagu shubi jiray bahal karoor la yidhaahdo ama kilwad hadba qofka suu u yaqaano ninkan konton kiisha usoo go'day boqol kiisha usoo go'day waa hore ayaa u dambaysay waxaana u sababa hay-adaha sababtu ay tahay qofku marka uu baahida dareemo ayuu tadawur wuxuu sameeyaa eh inuu wax faa'iidaysto hadduu biyo u baahan yahay biyuu raadshaa hadduu raashin u baahan yahay raashinka siduu ku heli lahaayuu raadshaa laakiin haddii eh, gaari qaramada midoobay soo rartay uu gurigii taagan yahay raashinka ay sidaanba ha ahaado raashin jiran oo dhibaata iyo cudur iyo duqow iyo dhacitaanba ay ka ka midaysan ha ahaatee qofkii awal mathal waalidku ilmaha wuxuu ku canaantaa inay beerta falaan inay limaan inay ka shaqeeyaan inay guraan cunugii marka raashinkii ee, uu tuulada iska yaallo oo odayaashii beeshu ay tuulada ku bixinayaan canaanta cunuga ma qabanayso waalidkuna dee waaba iska xoog yareeya xoolihiiusan ka roonay marka waxaad dareemi kartaa gobollada dhexe dhibaato badan badan ayay hay-aduhu ku qabteen ilaa ay markii dambe heer gaarsiiyeen qof kasta in laf la siiyey awal raashin baaba la soo rari jiray carradii shabaab iyo waxbaaba galgalayba qof kasta laf hurmudaa la siinaya kombiyuutarka qaramada midoobay ku jirtaa bishii baa lacag ugu soo dhacaysa haddaba maxaa saameyn ah oo ka dhashay arrintaas waxaa mar kale ka warramaya nabadoon quuri lacagtaasi qofkaasi marka uu si u fiirsho daahirkeeda waa hanti la siiyey laakiin waa gacnaqabad asaga labada gacnood laga xidhay loogu tala galay inuu dawarsado uusan xoolo tabcan xoolaha ma aadayo cudu hadday geel ahayd neefo mar buu iska iska fakaday cadhaa meelahaa ku gashay geelii ree hebel ceel hebelo isaga oo ma joogaad maqlaysaa wiilkii gurigu iska joogaa xoolihii maba loo baahnama beerna war kanaaba laga tegaba meelay ku taalba lama yaqaano sidaas aawadeed waxaad dareemaysaa dadkii marka dambe in sida loo hayo marka lahubaa la hubiyo dadkan inay xoolihii ka tanaasuleen oo wiilku qaad bartay oo odagii uu qaad bartay oo bini'aadigu marka uu shaqeeyo ayay xibnihiisu waxgalaane lafihii isku fadhiisteen oo odagii jilbihii xanuunay ilaa shaqayn maayo suu u jiifay wiilkiina jilbihii weynaadeen uusan waxba qaban karin ayaa maanta la leeyahay hay-adda qaramadu meeba go'aanay soo saarto raashinkii meel heble lagayi jiray waa la joojiyey geelii meel laga raadsa lama arko beer warkeed baddaa cidda faaskii waa ka lumay yaanba ma jirto dhammaan wixii dhammaan waa duugoobeen meel laga qaban karaba ma joogto sidoo kale waxay ololahan geeyeen meelo badan oo uu shabeellaha dhexe ka mid yahay iyada oo weliba dadka laga codsanayo inay la xidhiidhaan telefoonno nairobi ah si dadbanna loogu sheegayo inay wax soo saarka iyo shaqada iska daayaan cabdulkariim abuu cabdallah oo arrintaasi xog ogaal u ah ayaa waxa uu ka warramaya saamaynta ka dhalatay magaalo magaalooyinka wadanka ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe baa guud ahaan inuu yahay ma aqaan laakiin hadda magaalo yaa waxaa ka diiwaan gashan kun qoys kunkaas qoys waa la diiwaangeliyey waxaa lagu diiwaangeliyey dhaqaale in la siiyo farahaasaa laga qaaday dhiigaa laga qaaday musawiraa laga qaaday markay kuu soo dhacdo boqol iyo labaatan dollar waxaa iskale qofka adig ku diiwaangeliyey waa mashaariic isdhex socdo waay marka qaarna dadkaa diiwaangeliyo qaarna hay-adaha diiwaangeliyo hay-adaha kuwa diiwaangeliyeyna waxay dhaheen qof kasta baqaaraday u qaybiyeen marka baqaaradayaa loo qaybiyey deegaankaas baqaarada ku yaala ganacsatada loo qaybiyey kan soddonaa loo geeyey kaas afartan kan konton lixdan lacagta baqaarkay kugu soo dhacee maalinta mashruuca uu bilowday waddanka soo galay magaaladaasna uu yimid ciddii way ila soo xeran barnaamijkaasaa jira dha ka warama bannaanka laga maraan dhahay barnaamijkaas waxaan haysanaa nugu filan saddex bil markuu barnaamijka socday dibaan u wareysay marka waxaan dhahay magaalada ka waramaan dhahay beertii meel hebel ku lahayn mala abuuri tii xagga ahayd ka warama anaga tii xaggan waa la abuuray xoolaa baabi'iyey taasna waktigaan u weynay dadkii o dhanaab wax abuurayna annaga maxaan sameynaa maxaa dhahay maa weydiina ma sababta maxay dhahay ee qof boqol iyo konton dollar qaatay magaaladoo dhan labaatan labaatanaa loo fadhiya qaylaada maalintii habeenka shineemooyinka war arrinkaas sax miya ma ma sax sax waaye bis way soo socotay dhowr bilood kadib waa weydiiyey waa la qaataa la dhahay laakiin ma laba bil saddex bil mar waaye shalay iyo maantaan weydiiyey marka hay hawshii ka warrama saddex bilood waxba ma imaanaan hadda dadkii maxay ku nool maxay ku nool waa kaamo maa la sameeyey magaalada dadka degan qof kasta buushuu dhistay intee meeshii hebel ahayd buushka maxaa lagu qabanaa hay-adihi wax laga sugaa meelihii ugu horreeyey ee ay ololahan ka bilaabeen hay-adaha waxaa ka mid ah gobolka baay gaar ahaan nawaaxiga baydhabo mar aan laba sannadood ka hor socdaal shaqo ku tegay deegaanka iidaale waxay dhowr oday oo beeraley ah ii sheegeen in lala soo xidhiiray hase ahaate ee ay iska diideen laakiin waxaad mooddaa inay boqolaal dad ahi ku qaldeen arrintan taasoo laga dareemayo xeryaha tirada badan ee baraka ayaasha ah lagana ooday magaalada baydhabo shaacirul islaam wuxuu inoo sheegay xeelado badan oo hirgelinta arrintan loo adeegsaday baydhabo waxaa lagu dhisay waxyaaba aan lasoo koobi karin malaayiin buushash baa lagu dhisay kaaman baa lagu leeyahay kaam hebel kaam hebel kaam hebel kaam hebel subax walba waxaa lala dhex taagan yahay register halkaas la eg waxbaa la buuxinaya feelal baa la buuxinayaa jaqdhe jaqdhe jaqdhe ummaddii wax be lagu haayo ma jirto waxaa la leeyahay caawa kaarar baa la bixinaya ha lasoo baxo way is og yihiin geeshaan in la deganayn oo dadkaan qahooti ahayn waa la og yahay dad waxaa ku jira dadkii ganacsatada waaweyn oo xoogaa dhaqaalaysan oo ilaahay wax siiyey baa ayagoo ganacsigoodana wata yaa intaasoo buush ay ka dhisteen baake iyo bacyi iyo waxyaaba malafiyo gelama ah oo laysku keenay inta meel lagu dhisay cara sakeel dambas sakeel lagu soo qaaday meesha lagu shubay god yar saas loo qoday oo kirli yaroo meel ka jaban iyo saxan yaroo buusan iyo digsi yaroo noocaasa oo waxaa laleeyahay waxaasaan wax ku karsanaa laleeyahay baa meesha lasoo tuuray ugaas ibraahim wuxuu sheegay in arrintaas ay sharaf darro ku tahay dadka ku howlan ee maciinka biday gaar ahaan dhallinyarada waa liidnaan iyo sharaf dhac in adigoo labaatan jir ah haddaan hadda waxba haysanin adagoo adoo shaqaysan kara xoog leh oo meeshaad rabto ka soo adeegan kara inaad gelamo iyo malafye iyo baaka inta laysku keenay adigana carruurta la seexato naagtaadana la yidhahdo caawa kaar baa la bixinayaa meeshii ha la soo baxo oo caawa oo dhan fisqi iyo meeshii iyo dhibaato kale meeshii ka dhacdo oo wax lagu hay samaynayo adigo naagtaada aadan ka warhaynin waa dhibaato soo maaha sharaf dhacwa magacii soomaaliyeed iyo magacii islaamkii oo dhan oo sharaftii oo dhan lagu ciyaaray wa tan kale dadkii waxaa laga hor joogsaday kasabkii waxaan ogahay dad badan oo beero fiican ku haystay deegaanada oo maanta beerihii ka tagay marka waxay isku dayeen mar in xaggana lugta kale kula jiraan beertoodana tabcadaana isku dayeen waa isku wadi waayeen hay-aduhu waxay xeryo barakac ka oodeen magaalada muqdisho muuqaalada kaamamkaasina waxay bahdileen oo ay sawir foolxun ka bixinayaan bilicda caasimadda xataa waxay xeryaha qaar ka dhiseen agagaarka madaxtooyada iyo meelo aan sidaa uga fogayn garoonka diyaaradaha halkii ay ahayd inay shaqo abuur u sameeyaan dadkaasi danyarta ah ama ku caawiyaan inay beerahooda tacbadaan ayaa waxay ka dhigteen addoommo meel u fadhiya oo wax ka suga markay wax siin waayaanna u dawarsi taga waddooyinka sida aan ku soo aragnay xalqo hore dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dadka danyarta ah lagu maalgeliyaa sakada markaasay muddo kooban hanti iyo xoolo badan ku yeeshaan iyaga oo sharaf leh si kastaba ha ahaatee xeryaha qaxootiga ama barakacayaasha waa meelaha ugu badan ee cudurradu ay ka dilaacaan waa meelaha ugu badan ee uu cudurka aidiska ku faafo sida ay sheegeen isla hay-adaha shisheeye gaar ahaan kuwooda qaabilsan caafimaadka waxaa intaa dheer in dadka laga saaro diinta islaamka iyada oo lacag la siinayo lagana faa'iidaysanayo gaajada la baday warbixin ay al-jasiira ka diyaarisay xeryaha qaxootiga soomaalida ee kenya ka furan laguna daabacay websaytekeeda ayaa waxaa lagu sheegay in haween dhowr ah ay ka baxeen diinta islaamka kuwaasoo ay soo waraysatay qaarkood wax kale iska dhaafe xataa waxay dadka kala xiriiraan isgaarsiinta noocyadeeda iyaga oo beegsanaya dadka duruufaysan iyo dumarka una sheegaya inay dhaqaale siinayaan taabeddelkeedana laga doonayo inay diinta ka baxaan farxiyo cabdi muudey oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ee internet-ka ayaa ka mid ah shakhsiyaadda ay xiriir toos ah la soo sameeyeen waxaa jira shakhsiyaad iila soo xiriiray xilligii aad daruufeysnaay isku dayay in maaragtay diinta islaamka dhaqaalo darteeda igaga saaraan waxay ka faa'iidaystaan baahida waxay dhaheen diintaan ka soo bax diinteenna soo raac ani waa ka cudubilaystay waxaana ku dhahay shaydaamiinaad tihiin diintiina waxaa ku gadateen iimaanka lacaga ku gadateen ana diinteeda quruxda badanna waa laygu dhalay ilmaan ku dhalay insha allah inaa ku dhintaana jeclahaan dhahay n g o-yada iyo ururada bulshada rayidka sheegta oo ka wakiil ah inta badan shaqooyinka hay-adaha ayaa qayb weyn ka qaata in diinta laga saaro dadka barakacayaasha iyo kuwa qaxootiga ah haweenay ka mid ah urur ay qaramada midoobay aqoonsatay ayaa waxa ay sheegtay in loo soo bandhigay shaqo ah inay dadka gaalaysiiyaan lacagihii ay u adeegsan lahaayeenna laga ururinayo kiniisadaha baa jirtay maalin la iila yimi oo ahayd in ay jiraan hay-ado caawinaya caruurta soomaalida kuwa darbijiifyada ah iyo kuwa da'yarta ah ee aan maaragtay danyartu dadkoodana danyarta yihiin marka caawimaadaana waxaa la rabay in laga fuliyo koonfur soomaaliya muqdisho waxaa layla yimi inaan xamar qabanno oo aan maaragtay ay soo sawirno caruuraha noocaas oo kale ah intaan aruurino aruurino aruurino maaragtay sawirro ka soo qaadno markaan ka soo qaadnona loo sameeyo xarumo lagu dhaqaaleeyo oo lagu xanaaneeyo wax lagu baro anigu markaa weli waxba maan fahmin arrinkii oo markaa igu yaraa adag tegitaankii aanan diidina karin oo dee ay shaqadaydi markaa tahay ayaa waxaa ka dhacay shil hay-ad ku dhacay baa waxay ka dhacday xamar hay-ad xamar ka shaqaynaysay oo gabadha iswiidhanada iyo inan soomaaliya iswiidhanisa ayaa gaadhigoodii lagu weeraray inankii markiiba wuu dhintay gabadhii maxay ahayd hay-adda wadatayna waxa ee loo qaaday kenya ay ku geeriyootay markaas shilkaasi markuu dhacay safarkaygii waa baaqday sababta u baaqdayna waxaa laii sheegay inay ahayd hawshii aanu anagu u soconnay xaggaa in cabsi ka timi haddaba maxaa dhacay intaasi kadib markii ayaan la joogay haddana waa lai yeedhay waxaa ii yeedhay markaa guddoomiyihii iyo qola ka socotay canada markaa joogtay kanada oo hawsha wadatay marka waxaa la yidhi waxaa la doonayaa hawshii mar haddii sidaa wax u dhaceen in arrinkii loo wareejiyo somalilan arrinkaa inaad halkaa ka hawl gasho ayaa la doonayaa waan soo dhaweeyey markaasoo waxaansi markii horeba sidan baa fiicnayd qolada kanada marka anigu aan la xidhiidha waa gabadh soomaaliyeed waanan rabin inaan magaceeda iyo afaaraheeda iminka halkan ka sheego oo reer kanada ah gabadhii markaa waxay ii soo bandhigtay xarunta loo baahan yahay bay tidhi waa xarun marka hore dhul ballaadhan ah oo ka baxsan magaalada in doora in badan ka baxsan magaalada xaruntaasoo looga dhisi doono guryo iskuullo dhul maxaaday boodhina dhul lagu dhaqaaleeyo wax lagu siiyo oo aan iska leenahay bay tidhi aan anagu dhulkaa iska leenahay ayaan u baahannahay bay tidhi aasturu waa aqbalay markaa waa sax baan idhi waa yeelaynaa intaa kadib waxaa daaha looga qaaday arrinta waxaana loo sheegay dhaqaalaha lagu bixinayo halka laga soo ururinayo iyo shaqada gaalaysiinta ah ee laga doonayo inay qabato lacagta iminkaan haynaa akoonka ugu jirtaana waa malyan iyo shan boqol oo kun oo doolar marka sawirada iyo howlaha aad keento waxaan soo dayn doonaa malyanka dhismaha iyo hawsha marka ay bilaabanto lacagtana waa la ururinaya kiniisadaha ayaa ururinaya markaa kiniisadaha anigu haddaan gabadha anila hadlaysahay waxaan ka shaqeeyaa kiniisad weliba waxaan ka ahay xoghayn baan ka ahay jadwalka aan hayaana waxa weeyaan bay tiri ee anigu horteyda yaalla ee saxeexa laga qaadayna waxa weeye boqolkiiba konton in soomaalida la gaalaysiiyo marka anigu gabadhii waxoogaa marba iyada lafteedii bersonaalkeedii ku yara celceliyey adigu walaal kiniisadda maxaa meel dhaanta miyaad weyday marba hadal ku celiyey anigu kiniisadda anaa doortay bay tiri walaal waanan ka shaqeeyaa shaqada aan ku hayano run baan kuu sheegayaa shaqada aan u hayaana waa shaqooyinka noocaasa ana io hor yaalaan maxay ahayde xisaabta aan kuu sheegay lacagtana lagu qaabka loo rabaa waa qaabka waxa weeyaan caruuraha in lagu gaalaysiiyo weeyaan gaaladana maaha dee gaala caruur kaa guranayse waa caruurtaadiioo la korinayo oo la dhaqaalaysiinayo oo maxay ahayde la ilbixinayo oo maaragtay cunsuriyadda waddanka laga saarayo weeyaan marka arrinkii markuu halkaa maraya way gu adkaadeenig waxaa xusid mudan in dalalka maraykanka iyo yurubta ay ku nool yihiin malaayiin tabaalaysan oo ay ka mid yihiin darbijiifyo iyo dad nolosha ka dhacay oo aan cunto iyo hoy intaba haysan haddaba waa maxay sababta dadkaasi loo qoodin la'yahay oo sida la sheeganayo loo caawinaya nin beertiisa jooga ama xoolihiisa dhaqanaya sidoo kale waxaa isweydiin mudan hay-adaha samafalka sheegta ee fasaadka ku haya bulshada soomaaliyeed ma ka jiraan waddamada reer galbeedka mase cuuriyaamiyaan beeralayda dalalkaas waxaa ka jawaabaya maxamuud ugaas oo ka mid ah qurba joogta hay-adahani sida ay wadamadanada uga jiraan waxaan aaminsana inayna ku lahayn wadamadan reer galbeedka oo ay kasoo jeedaan sababtuna waxay tahay wadamadan samayntooda leh ilaa haddana maamulkooda leh oo ayagu lahaanshahoodaba leh oo gacanta ku hayo oo madaxda ka aho ku shaqaysto oo ku adeegta sababtii markii horeba ay u sameeyeen mayna ahayn inay waddamadooda ka shaqeeyaan oo shaqo gooni ah mujtamacaadkooda iyo ay u qabtaan dowladahooda iyo siyaasadahooda iyo dhaqaalahooda een ujeedkii loo aasaasay muuna ahayn hay-adahani waxay loogu talagalay inay maaragtay ay noqdaan sharikado suuq geeya wax soo saarka iyo dalagyada kala duwan ee ka soo baxa wadamadan reer galbeedka maraykankuna uu ugu horeeyo sababta labaad waxay tahay oo taas u dhow oo runtii isku yool un ay tahay curyaaminta dhaqaalaha iyo wax soo saarka maxalliga ah ee wadamadan ay ka shaqeeyaan كنا لجل هذا الشعور قبل الصباح نشعلون اسمك خطاوينا الشغف نسعى لتحقيق الهدف xalqadan koob iyo tobnaad ee barnaamijka waxaan ka faa'iidaynaa haddaan hay-adaha shisheeye laga mamnuuci lahayn wilaayaadka islaamiga ah inay dhib badan u geysan lahaayeen horumarka bulshada inay hay-aduhu cudurro badan ku beereen xoolaha dalka in hay-aduhu dad badan ku sireen lacago ay shuruudo ku xiran yihiin si ay uga baaqsadaan tacabka muddo kadibna markay ogaadaan in wax soo saarkii la iska dhaafay waxay ka jartaan lacagta si la isaga xaadiriyo xeryaha qaxootiga in xeryaha qaxootigu yihiin meelo dadka lagu addoonsado loogana saaro diinta islaamka in dalalka reer galbeedka aanay ka jirin hay-adaha dhibaatada ku haya ummaddeena taa beddelkeedana ay ka shaqeeyaan hay-ado bulshada ku dhiirageliya wax soo saarka ugu dambayn waa inaan dhiiragelinaa hay-adaha islaamiga ah si horumar loogu sameeyo dadka walaalaheen ah ee ay shisheeyuhu dullaysanayaan marka laga yimaado hay-adda al ixsaan oo ay samaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa koonfurta iyo bartamaha dalka ka jira hay-ad madax bannaan oo ay ganacsato aasaaseen laguna magacaabo kafaala أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن هللت أرضنا بالغيث عادت للصفا dhegaystayaal intaa ayaana ku soo gebagabeynaynaa qaybta koob iyo tobnaad ee barnaamijka badqabka cuntada tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا